أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحقه إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان لهم الدين suuraddan waxaan ku dhex jirnay suuratu lmaa-ida caa waxaan ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala casharka boqol iyo sagaalaad ilaa aakhirka suuradda in sha allahu tacaala casharka suuradda ugu dambeeya noqon doona in sha allah allah wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala yowma yajmacu llahu rusula ay udkur xus nabi maxamedow oo dadka u sheeg yowma dharaar yajmacu llahu rusula ilaahay rusushii ou soo kulmin doono waa yowma alqiyaama fayaquulu ilaahay wuxuu odhan doonaa rusushii asagoo weydiinaya maadaa ujiibtum maxaa laydinku ajiibo dadkiini la idiin soo diray oo risaalada aada soo gaarsiiseen jawaabtii iyo xaaladday idinku qaabileen maxay ahayd baa la leeyahay se idin qaabileen risaaladiinni ma idinka aqbaleen mase waa idin diideen qaaluu rusushu waxay yidhaahdeen laa cilmanaa cilma lanaa ilaahow annaga aqoon uma lihin aqoon oo macnaa ixaado ahoo axwaashoodoo dhan oo qofka daacadda iyo qof kale aan kala naqaano ma jirto innaka adigaa anta adiga waxaa tahay callaamulquyuubi waxyaalaha maqankii og adinka xogtiinni ah marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka hadlaya aayaddan mawaaqif ka mida mawaaqifta qiyaame waxaana la weydiinayaa rusushii wixii lagu qaabilay ayaa la weydiinaya kollay dhinac waxay ka tahay eedayn la eedaynaayo dadkii rususha loo soo diray oo rususha marka la weydiinaayo kollay dadkana waa la weydiinaa aayado kalea sheegaysa suuratu alqasas wa yowma yunaadiihim ilaahay markuu dadkii u dhawaaqayo fayaquulu ilaahay wuxuu leeyay maadaa ajabtum lmursaliina dadkii rusul loo soo diray maxaad rusushii ku jawaabteen macnaha waxa weeye risaaladii idiin soo direen ma ka aqbasheen mase waa diideen fa camiyad calayhim ilamba akhbaartii iyo warkii waa ku xirmay way inkadhka indhala-aadeen waxay ku jawaan bay gara waayeen meesha waxaa ku jirta in mowqifka shiddadiisa la cabiro rusushuuna intay ayagu ka jawaabi lahaayeen inay ilaahay subxaana wa tacaala cilmiga u bandhigaan iyagu tafaasiil wax waa ku og yihiin oo waxbay ka xasuustaan laakiin waxay rabaan allah subxaana wa tacaala cilmigiisa in u bandhigaan waxaana ku xambaaraysa heybada mowqifka uu leeyahay ayay ka xambaaraysa midda kale rasuusha daahirkay garanayaanoo qofkii rumeeyiyo qofkii kale laakiin qofkay daacad tahay munaafiq iyo mu'mina ma kala garanayaan ilaah baa dadka asraartiisa og iyo xogtiisa ilaah baa og subxaana wa tacaala tan kalena waa mawaaqif oo mawaaqif waxa weeye rusushu cilmiga ilaahay bay u soo celinayaan subxaana wa tacaala mawaaqif kalena way ku markhaati kacayaan oo ilaahay waa kale subxaana wa tacaala aayaddii nabiga uu ka booyey biabi ummi sal allau alayh wasalam fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida yowma-idin yawaddu aladiina kafaruu wacasawu rasuul low tasawaa bihim ilarda walaa yaktuuna laa xadiida fa kayfa ka warmaan idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid ummad kastaba haddaan keenno shahiidkoodii ku markhaati kacay waa nabig nebigoodii waji'naa bika aan kula nimaadna calaa haaulaa'i shahiidan kuwan adaa markhaati ku ah oo wixii lagu ajiibiyo wixii kale haddii qofka ogaana waa ogaa qof kale ilaahay camalkiisa usoo bandhiga waxaa leey waxaa rususha diintiina aada gaarsiiseen ma tihiin qofkii xaq ku toosa waxaa leeyahay waa ilaah ha u akrinay waxaa leey waa sax diinta aan soo gaarsiino saxoo ku taagin kii kalena wixii markii loo sheego ay wateen xusuustu waxay leeyahay annaga waxaan ma naqan ilaa wax nala soo dirta ma ah wixii kufriga fisqiga bidca ah xusuustu waa ka beri noqonaya sida haddaba gadaal nabiyullaahi ciisa nooga imaan doonta marka waxawey waa mawaaqifo mowqifna ilaahay cilmigu u celinaya mawaaqif kalena wixii ay ka ogaayeen ayay marka ku markhaati furayaan oo sheegayaan wadkur xusuusa yooma yajmacu llaahu rasula ilaahay rususa maroo kulmi doono ee dadkii kalena waa lasoo kulmiyey rususa haddii lasoo kulmiyo dadkii kalena waa soo baxeen fayaquulu ilaahay markuu wuxuu dhahayaa dadki rusushii maadaa ujibtu maxaa lainkugu jawaabo qoomamkiina maxaad ka kulanteen dadkii loo soo dirar waa maqlayaa marka meesha canaan weyn baa ku jirta qaaluu rusushii waxay yidhaahdeen ayagoo ma maqaamka howlkiisa iyo dhibaatadiisa maanta ma arkaysaa ka argagaxsan midda kalena mowqifkan uu yahay mowqif ilaahay cilmiga loo bandhigo subxaana wa tacaala ilaa xaqaa'iqda iyo tafaasiisha allaa oge ayay waxay odhanayaan laa cilma lanaa ilaahu cilmi uma lihin cilmi oo tafaasiiluhu mufasaran uma lihin innaka adiga anta waxaa taha adiga callaamu lguyuubi waxa maqan oo dhan kii og oo xogtoo dhan ogo adigaa ka warrami kara laakiin kolley mawaaqif kale oy hadhow ku markhaati kacayaan waa jiraho qiyaamaha mawaaqiftu waa badan tahay marka haddaad tiraada labadaas aayadood oo shuhadada iyo tanma iscaarida isma caarillayaan tani waa mawaaqif cilmiga ay iyagu ka beri noqoyaanna waxawaye waa cilmiga tafaasiisha amaa wax ay ku markhaati kacay waa waxay og yihiin iyo wixii ilaahay uu uga soo gudbiyo uga sheegoo dha waxaanu iyo waxaanu qofkan ku camal fala ma ictiqaadsanaa ma yihiin wixii saxda ah oo diinta ah aad la tid ma yihiin markaas wixii aan sax ahayn waa inkirayaan wixii saxana way qiranaya markaas inuu saxya wadkur xusuuso id waqti qaala allahu ilaahay oo ku yidhi liciisa ayaa u qadaran ciise ilaahay uu ku leeyahay yaa ciise bna maryama ciisihii ina maryamo ahaayo udkur xus nicmatii nicmadeyda calayka adiga aan kuu nicmeeyey iyo wa calaa waalidatika waalidka waa hooyadaana aan u nicmeeyey id waqti baan kuu nicmeeyey hooyadaana u nicmeeyey ayadtuka aan kugu xoojiyey biruuxi lqudusi ruuxi dahrnad oo jibriil ahay tukallimu nnaasa dadka xaal aada la hadlayso filmahdi adigoo dharabtii ku jiro hadda dhallaan ah wa kahlan adigoo germadooba dadkii aada la hadlaysid oo macnaa xaqii iyo dacwadii aada u sheegaysid wadkur haddana xus id waqti callamtuku aan ku baray alkitaaba kitaabka marka halkan kitaabka qoridaa loo jeedaa wax qoraasha iyo walxikmata xikmadii xikmaduna waxa weeye waa fahamka iyo qofku maqaasida sharciga inuu fahmo oo si fiicanna ugu camal falo si fiicanna uu dacwada u gudo watawraata towraadna aan ku baray walinjiila injiilna aan ku baray waa cilmi haddana ilaahay mucjizo kalow gacantiis ka muujiyo wadkur xusuuso oo id waqti takhluqu aada maanta ma arkaysaa aada habaynaysa oo khalqintaan ma ahan khalqiga wax abuurka ilaahay oo kale ee waxbay waa shayb u samaynta wixbaad shayb u samaynaysaa oo qaab aada u samaynaysaa wadkur waid waqti takhluqu aada shayb u samaynaysad wixii minadiini dhoobadii baad waxaad shayb ka samaynaysaa ka hay-ati dayri shimirka qaabkiisoo kale dhoobadii ayaad ka dhagaysaa biidnaa aniga idankiisa shimbiraad dhoodhoobaysaa markaasaa suurad oo dhoobaad soo qaadanaysaa suurad shimbiraad ka samaynaysaa khalqiga taasaa loo jeedaay khalqiga wax abuurkii alloo nafta la gelinaayo maaha fa tanfuqu waxaad ku afifaysa fiiha neeftada fuuf ayaad ku leedahay fa takuunu waxay noqonaysaa dayran shimbirba biidnii ku noqonaysaa wa tubri-u waxaad raysinaysaa alakmaha qofka indhala-aantaba ku dhasho ishii iyo xataa meesheediiba aan loo abuurin iyo wal abrasa kan baraska qaba biidni idankeeda wadkur xus id waqti tukhriju lmowta mowtada aada qubuurtooda ka soo bixinayso ee markaas aada leedahay noolaada markaa ay noolayaan biidni idankayga maanta ma arkaysa ay ku noolaanayaan wadkur xasuuso id waqti kafaftu aan celiyey bani israa'iila reer bani israa'iil aan kaa reebay dhibkoodii iyo hagardaamadoodii id waqti ji'tahum aada ula timin bilbayinaati xujooyin cadcadad ula timin markaasay kuu kufriyeenoo faqaalo ladiinoo kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey oo minhum reer bani israa'iil ka mida in haadaa maa haadaa kan ma ahaanin ilaa sixir waxa oo wato oo waxaan mucjizaadkan oo wato ilaa sixrun sixir maahana mubiin oo cad halkan ilaahay subxaana wa tacaala ayadoo ambiyadoo dhanna ilaahay oo gallad uu ku leeyahay qof kastoo mu'minana iyo addoommadiisoo dhanna gallad uu ku leeyahay halkan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna barayaa nabiyullaahi ciisa calayhi wacalaa nabiyina afdal asalaatu wasalaam waxyaalaha uu ku galladaysta waa midoo nicmooyinka in lagu shukriyo way keenaysaa gaar ahaan dadkii nabi ciise rumaysnaa nicmooyinka inay ilaahay uga shukriyaan way keenaysaa midda kale nabiyullaahi muuse arri nabiyullaahi ciise arrimihiisu way la yaab badnaayeen sida uu ku dhashay waa la yaab oo waxaa weeye hooyo aan aabba ka dhalin buu ku dhashay dadkii waa ku fitnoobeenoo qaar yidhaahda maanta ma arkaysaa waa wacal iyo qaar markuu hadla yidhaahdaba waaba ina ilaah ilaah baa dhalay walciyaadu billaah iyo muslimiintu xaqaaheed oo ummaddiisa ka mid ahoo mutawasid ahoo cabdullaahi wa rasuulihi ku tilmaamay iyo ummadda nabigeenna calayhi isalaatu wasalaam waxaa kaloo lagu fitnoobay mucjizaadkan faraha badan oo ambiyada cid la siiyey ay maanta ma arkaysa ay yar tahay wax ka mida haba dhecdhaceena wax ka mida maaragtay marra haba dhecdhaceena ay aada iyo aad u yar tahay oo waa maxay inuu shimbir intuu dhoobo ka sameeyo oo ku afuufo ay duulayso inuu qofkii indhaba aan loo abuurinoo meeshaan masaxantaho meesha xataa indho jeexanba aan la arkinoo akmaha la yidhaahda ou raysinayo mowtadii qubuurta inuu biidni illaahi ku raysinayo arrintaas marka waxay keen dadkii laba daraf inay noqdaan saddex qaybood inay noqdaan laba daraf darafku xabgutoo yidhaahda u deliishada waxaan dee waaba ilaahay waxaan ilaah baaba sameeya haddoo waxaan sameeyo ciise waaba ilaah hala caabudo sidii hadda maanta nasaarada u badan yihin darafna ay ku xadgudbeen oo yahuuddii ay yidhahdaan waa sixir waxaan daraf kalena oo mutawasidana ummaddii sida runa u raacday xawaariyiintii ummaddii diintiisa ku sugneed iyo ummaddeenna nebi maxamed calayhi salaatu salaam ee meel dhexdhexaad ay ka istaageen ee waxaan waa mucjizo idan ilaahayguna ku yimaadeen ciise waxuu isagu iska samaystay ma aha ee hadduuse ilaahay u idin waxuu samayn kara lama aha noolayntaa hadda ugu darane noolayntuna dad badanay way dhacday nebiyullaahi muuse waqtigiisii dadkii ninka iska dilay waa kii yidhi neef loo adila soo gowraca neefkii lo-daa markii la gowraco sayntii laga soo gooyey faqoladriw bibacdihaa oo meydkii la dilo lagu garaacay waa soo noolaada ninkii dilow sheegay soo maa ninkii dil ayuu sheegay dad badanoo ilaahay uu soo noolayay waa sheegayo ninkii qaryada maraayey ee yidhi annaa yuxyi haadihi illaahu bacda mowtiha ee inta la dilay kabacdi waa cuseyr ay dhahay shimbirihii nabi ibraahim hortiisa intuu googooyo ku soo noolaaday marka waa mucjizaad ba wax u dhownaa nabigeenna hortiisay ka dhaceenoo ishii maanta ma arkaysaa ninka ka dhacday saxaabiga waa kii nebiga intuu meesha ku dhejiyey markaa indhihiisii kaleba ay maanta ka qurux badnay nin laf ka jabay intuu saa u masax wax kabkaba iyo waqti iyadoon qaadan inay labadiisa lugood markii dambeba midda xoog badan ay maanta ma arkaysaa ahayd marka mucjizaadka ambiyada waa wax jiro waay soo maaha oo arrimahan qaar in badan maanta ma arkaysa dad badanoo junuun qaba dad badanoo caahaad qaba nabigu intuu ka duceeyey inay maanta ma arkaysaa ka dhaceen gabadhii suuxi jirtay oo faydmi jirtay ee tiri ii duceey inaana maaragtay aanan faydmin aanana suuxin amaa suuxinta haddaad rabtaa kaga ducen haddii kale waa ku safraya jannaad leeda waxay tiri waa ku safraa suuxinta laakiin inaan dharkayga aana ka tegin udac adcullaah li alla atakashaf inaana markaan suuxo aan dharkayga aana ka tegin waa looga ducey mar damba dharkeeda kama aysan tegin ma garan suuxiddaan haddii uga ducayn lahaa nabiga iidu dooran lahayd ay ku sabri lahayn waa uga ducayn lahaa nabiga waa laga aqbali lahaa baabihumbi sal allahu calayh wasalam soo maha marka waa baabulmucjizaat waaye nabigana mid ka weynaa la siiyey ikhtarabat isaacatu wanshaqa alqamar qabarka inshiqaaqkiisii marka waxyaalahaas marka waxaa loo sheegayaa marka inaan lagu baadiyoobin shubhada hadda nasaarada ay leeyihiinna ciise waa caabudana wuxuu ku leeya waxaan bashar kama dhici karaan ilaahaa samayn kara waxaan marka ciise waa ilaah ama waa inu ilaah saasay leeyihin ee waxaway ambiyadii mucjizaad ama u dhowaa la dhac ka dhacday nabiyullaahi muuse ushiisa ul meeshaan iska socoto intay maanta ma arkaysaa abayso noqotay wax walbaa gurubsanayso ay noolaato soo mucjizo lamida ama ka weyn soo ma ah nabiga qamarkaa u dilaacay il soo fuqday ayuu maanta ma arkaysa gacanta ku ay meyto soo noolaatay maxay kaga duwanta waqtigii nabi muuse ninkii lo-da cadkeeda lagu garaacaa soo noolaaday so waa nooc min mucjizaati alambiyaa ambiyada mucjiza haba kala duunaado munawac ha ahaado laakiin kulluhaa waxay ku tusinaysaa qudrat اllahi subxaana wa tacaala wa sidqu nabiy اlmursal ee rabbinimo ma ku tusinayso marka labadaas dhinacoo xadgudubkaana waa la diidaya sida yahuudu yahuudda ay ugu maarta xadgudubta nabiyullaahi ciisa guluubigana waa la diidaya hadhow waxaa la rabaa nabiga inaan lagu xadgudbin calayhi salaatu wasalaam oo mucjizaad fara badanaa laga arkay dartiis in hadhow loo caadiyo owliyada haddii karaamaad lagu arko inaan lagu xadgudbin soo maa marka tawasudkaasuu ilaahay noogu sheegayaaho qofkii mucjiza ama karaamaa lagu arkay horeba cibaadou mutaa ilaahay xuquuqdiisii xuquuqdii bini aadam iyo xuquuqdii khaaliq iyo xuquuqdii makhluuqa in ku qaso taasaa marka la diiday nabi waa kii dhihi jira calayhi salatu wasalaam laa tadruunii maarata kama adrati nasaara bna maryam haygu xadgudbinina oo xadkayga maaragtay addoonnimadii rasuulada haga bixinina siday nasaara ugu xadgudbtay inamaa ana cabdun faquula cabdullaahi warasuul dadkana waxa baabi'iyey diinta ka bixiyey oo shirkiga iyo kufriga ku riday waa gulwigaas wey nasaaraba haba ugu darnaato jafaaga hadda goyntana lama rabo oo qalabsanaanta aho qofka wax alla mucjizaadkii iyo karaamaadka ahlu fadliga fadligiisoo inkirayo xasidka yahuudda iyo wixii la halmaanaa looma baahno wasadiyaa loo baahanya dhexdhexaad wadkur xusuuso id waqti qaala allahu ilaahu yidhi yaa ciise bnu maryamo ciise ina maryamayo udkur xasuusa nicmatii caleyka nixmada kuu nicmeeyey ilaahay u nicmay subxaana wa tacaala oo nabiya laga dhigay oo ruuxullaahi ah ilaahay maanta ma arkaysa oo bini aadam shahwadii iyo aabbo oosa ka abuurina kelimadiisa kun fayakuun oo ku abuuray wa calaa waalidatika waalidadiis waan u nicmeeyey oo waa maxay hooyadiis ayuu ilaahay ugu nicmeeyey oo waa maxay iyadoo la tuhmaayo oo ileeyiin dadkooda yaa ukhta haaruun maa kaana abuuki mira'asan wa maa kaana umriki baqiya hooyadaana ma xumayn aabbaha nin xun ma ahayn oo qamaar meelaha ka qaraabto hooyadaana naag xun oo qaraabatmana xageed ka keentay fa ashaarat ilayhi isagii u ishaartay qaaluu nukallim kayfa nukallimu man kaana fi lmaadi sabiila ilmo dhabta ku jira sooga hadlayna markaa waa kii hadla qaala inii cabdullah aataani alkitaab wajacalanii nabiyan wajacalanii mubaarakan ayna maa kunt wa usaani bisalaati wazakaati maa dumta xayna wabaran biwaalidatii ayaana walam jacla jabbaaran shaqiyan ilaahay ka mada marka ilaahay baa marka dahiray oo lisaankiisa markii uu hadlay ayuu maarata hooyadiisa uu ku beri yeelay taasna marka waxa weeye waa amaal isagii hooyadiisba loo qabtay waay id waqti maaragtay aan kuu nicmeeyey ayatuka aan kugu ayday biruuxi lqudus malaku jibriil marxalo walbaba maraaxistiisa ka mida markuu isagoo yar hadlaayay markuu rasuulka ahaa ay marxala min maraaxili ma garan kelimadii marka lagu afuufay isagaa loo soo dhiibay oo dirciga uga afuufay ayi marxala oo min maraaxilihi saas malkujir uu daba taagna bisabi haada ta'yiida tukallimu naas dadka aada la hadlaysay fi lmahdi adigoo dharabta ku jira oo hadda dhashay oo sidix ah siday soomaalidu ay yidhaahdaan ayaa dadka la hadlaysay hadalka cajibta badano inuu rasuul noqon doono addoon ilaahay oo hooyadiisa uu taskiyeeyey ilaahay oo waxidoo shirkiga uu ka anfiyey iyo inuu walad yeesho oo ku hadlo wa kahlan iyo adigoo garmadow ah marka hadalkan iska hadal maahane waa hadal dacwo iyo risaalo gudasho ku saabsan waa iyo khayr iyo wanaag ku saabsan waa wadkur xasuus id waqti callamtuka alkitaaba kitaabka aan ku baray marka kitaabka waxaa lagu fasara waa kitaabada iyo qoritaan ilaa nabigeena uminimo lagu sifeeye ambiyada kale uminimo laguma sifeynin ma garan sababtoo nabigeena waxaa umiyo loogu sifeey dee qur-aan wuxuu la yimid mucjizo ah hadduu wax qori lahaa waxaa la dhihi lahaa isagaa soo qorqortay isaga waxba qori inoo qaaluu asaadiiru awelin katabaha ay leeyihin yuna ogyihi inuusan wax qori karin hadduu wax qori laha maxay dhihi jireen meelow ka soo qorqorta si aysan maaragtay dacaayaddaas u hirgelinba ilaahay nabigeenna umiyou ka dhigay markaasuu wuxuu siiyey qur-aan boqol qoraa iyo boqol dakaatiro iyo adduunyada asaatidada balaaqada ugu weyna aysan qori karin ama aysan ku hadli karin ilaahay usoo dhiibay subxaana wa tacaala liidhaari mucjizatiisina looda akhriyo marka asaga kitaabadaa la baray qaarna waa kutubtii iyo suxuftii ka horreeyay ay yidhahdaan laakiin culimada badan waxay ku fasiraan waid callamtuka alkitaaba inay tahay khada iyo wax qoritaan walxikmata xikmadaan ku baray xikmadu waxaa weeye sida culimmadu ay yidhaahdaan hiya alfahmu waidraak walidraaku fii umuuri sharc umuurta sharciga iyo maqaasideeda in la heleelo oo qofkiina dee dadkiina isaguna uu diintii ku camal falo si saxa dadkana dacwadii si hufan oo uu xadgudbiyo oo waxyaalaha ambiyadu ay kaga soocan yihiin dadka kale oo faa'iq ay ku yihiin nabiyullaahi ciisana ululcasmina rusul ayuu ka mid ahaa shanta waaweyn ululcasmina rusul ayuu ka mid ahaa calayhi wacalaa nabiyina afdal asalaatu wasalaam watawraataan ku barnay iyo walinjiila injiilaan ku barnay horta waa cilmi baa ilaahay la siiyey mucjizaad iyo aayaad waaweynaa la siiyey oo waa maxay wadkur xasuuso id waqti takhluqu aada maanta ma arkaysa aada habaynayso khalqinta halkan waxaa looga jeedaa qofku markuu rabo inuu wax sameeyo shaybkii oo waxa u samayn lahaa carabtu waxay yidhaahdaan walaa anta tafri maa khalaqta wa bacdu اlqowmi yakhluqu uma laa yafri nin boqorow ammaana wala anta adigu takhluqu waad hirgelisaa wey wala an tafri waad hirgelisaa maa khalaqta waxaad maamoorday so isku dubarid wa bacdu lqowmi dadka qaarkoodna yakhluqu waxa waa qadaraya oo waa jaangoonaya uma laa yafri ma dhammaystirayo marka khalqiga kamaalka ilaaha iska laakiin macnaha waxaa ka wadaa wixii adiga aad ku tala gasho caziima inaad samayso go-aan baad ka gaadheen dadka qaarkood waxay leeya waxaasaan samaynaa intay dhex joogaanaa casiimadooda ay futuur noqon macnaha waxaa weeye dhoobadiiuu soo qaadanaa shaybkii shimbirtoo u samaynaya ilaa shaybkii masawirka qof walbaa waa yaqaana soo maha hadhow markaa neefow ku afuufaya neeftaa ou ku afuufo biidni illaah ayuu marka shimbir ku noqonaya makhluuq marka takhluqu macnaha waxaa weeye qaabkii shayga qaab ayaad u samaynaysaa iyo haykel iyo shakliyaa u samaynaysaa wadkur xusdu takhluqu markaad maanta habaynaysay oo shay ushayb u samaynaysay min adiini dhoobadii aad shayb ka samaynaysaa shimbireed kaasoo ka hay-ati dayri la mid ah fa biidni aniga idankeyga fatanfuk isagoo dhooba oo meeshaas ka yaalo dheri camal ah fatanfuk waad ku afuufaysa fiiha neefbaad fuuf ku dhahaysaa marka fayakuunu fatakuunu waxay noqonaysaa dayran biidni ma garan idankayga unbay shimbir ku noqonaysaa maahan adiga awooddaada maaha waa awoodda alle iyo idankiisa ilaaha idmay macnaa qadaray oo macnaa hirgeliyo waa nacam biidnida saasaa looga jeeda nacam ha macnaha waxaa waye idanka hunaa altamkiinu maca alcilm ilaaha ku makansiiyey oo kuu suurageliyey oo qaabka aad u samaynaysa allah ku baray ma garan ilaahana suurogeliyo inay shimbir noqoto ilaaha suurogeliyo wey wa tubriu waxaad raysinaysaa alakmaha qofkii indhaba aan loo aqoonin iyo wal abrasa kii baraska qabay biidni aniga idankeeda gacantaa ku masaxaysaa horooba ka caafimaadaya laakiin ma ahan awooddeeda biidni walidaalika wiilkii yarkaa diintiisa raacsanaa oo ninkii moqorkaa uu dilay ma garata dadka markay u yimaadaan oo dhihi jireen na caafi wuxuu le ana ani wax ma caafiyo inamaa yashfi illah haddaa rabta waa kuu ducaynaa oo inaad rumaysad aada rabti soo maha macnaha mucjizadii iyo maaragtay karaamadii ummaddiisa nabiyullaahi ciisa way daba socotay nabiyullaahi ciise way daba socota wiilka qisada uo ka laga sheekaynayo macnaa karaamaad oo maaragtay nooc mucjisiin nabiyullaahi ciise ka mida ayaa daba socotay sida ummaddanba dadkooda ahlu khayrka karaamaad wanaagsan oo maanta ma arkaysa iyagaba ay daba socoto nacam wadkur xasuub waid waqti tukhriju aada bixinayso almowta mowtadii ayaad qubuurtooda ka soo bixinaysaa macnaa ood noolaynaysaa waay biidni aniga idankeeda taasinaad waxyaalaha ugu waaweynay ka mid tahay marka haddee ilaahay waxba ma cusla subxana wa tacala wax ku culus ilaahay ma laho waxaana wuxuu nabiyullaahi ciisa isagu iska leeyahay maane waa wax idan ilaahay ku yimid asaga gacantiisa unbaa lagu dareeriyey oo lagu socodsiiyey si ay mucjizo ay ugu noqoto calaa sidqi risaalati gaar ahaan waxa yahuuddi ay sheeganay oo leeyihin nabi maahan iyo waa saaxir iyo hooyadiisa si xun ku timid waxaa leeyahay qof si xun ku yimid oo maanta ma arkaysa aan nabi ahayn waxaan gacantiisa kuma dureereena rumeeya inuu nebiga ku tusinaysaa marka nacam oo kelimatullah alqaaha ilaa maraba ruux marhu ay ku tusinaysaa nacam wadkur xasuuso id waqti kafaftu aan celiyey banii israa'iila reer bani israa'iil canka xagga aan ka celiyey id waqti ji'tahum aada ula timid bilbayinaati xudooyin cadcad aad ula timid oo waxyigii oo towraada iyo mucjizaadka waxaasoo dhan ayagoo u jeeda oo uygii inuu isagoo yar ou dharabta uu ku hadlay nolosha isbedelino khayr iyo wanaag oo ku sugnaa oo mucjizaad kaa wata faqaala aladiina kuwii kafaruu kufriy oo minhu reer bani israiil wax ka mida waxay yidhaahdeen in haadaa maa haadaa nabigaan ma ahaanin ilaa sixrun ama waxa oo wato way ilaa sixrun sixir maahana mubiin oo cad waxaan oo wato uu mucjizaad ka dhiganayo uu leeyahay nabigan ku ah waa sixir beena heliya hadda sixir iyo waxaan isuma eka waa beentood wey wadkur xasuuso waxaa kaloo lagu ayiday ilaahay inuu atbaac mukhlisiino u sameeyey ee nabina haddii lasoo diro waxaa ugu weyn ou raadiyaa waxaweye diinta iyo risaaladaa loo soo dhiibay dad mukhlisiina u qumo oo hirgeliyo in la helo wa walidaalika markii nabigan lasoo bixiyey meel walba intuu isaga quraysha u yeeray qoraysh haddii uu ka noogay daa'if tag mawsimka iyo meelaha xajka qabaa'ilka isu bandhig wuxuu intaa raadinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam dad diintan duma oo u nusreeya oo nabiga tamkiin u sameeya inuu risaalada alle u gaarsiiyo ilaa ilaahay ansaar oo ku sharfay ma garat saddex iyo toban sano markuu dacwadii waday ma dhowr iyo toban sano markuu dacwadii waday nimankaasi ay qaateen us ay dhaheen noo soo haajir oy gurigeedii islaamka dejiyeen ilaahay ku ammaanay waladiina tabawa-u daara wal-iimaan marka rususha dacwada inay u helaan dad ansaara ducaaddana ay helaan dad dacwadaas iyo cilmigaa naafica iyo barakadaa ka barta waa ahmiyada ugu weyn waay ilaa risaalada waxaa la rabaa in lagu intifaaco wey marka hadduu dad wanaagsan kuu qayido ambiyada u qayido oo asxaab u noqdo diinta ula gargaara wax weyn ama qofkii caalimkaha dad diinta ka barta oo u nusreeya oo ka aflaxo diintii ka gaarsiiya ma garad waa nasri weyn waay wadkur xasuuso oo nicmadaa xasuuso id waqti owxaytu aan ku ilhaamiyey uwaxyooda waa waxi ilhaamaa looga jeeda ila alxawaariyiina ansaartii oo macnaha khullaskaa xawaari waa qofka ansaariga aho daacadda aho nabiga si fiican maaragtay u raacsan walidaalika nabigan wuxuu la jira calayhi salaatu salaam markuu hawlow rabay inuu qof u diro yaa hawshaa u baxaaya si zubeer waqti adaga ahayd zubeer aniga haddana mar kale yaa kale zubeer mar kaleo saddexaad idhulka dhici karta markii dambe u dhahay nabigu calayhi salatu slam likulli nebiyin xawaariy wa xawaariyi zubayr ansaarteeda waa zubayr marka xawaariyu rasuulilaahi baa ku magac dheeryaho macnaa daacadnimada iyo ikhlaaska iyo hadda ninkaasna kun faris waa ka dagaal badnaa ninkaas wuxuu ahaa nin maanta ma arkaysa aan loo geli karinoo meeshuu galo kun nin hadday ku jirto waa kasii dhacalin jiray radia allahu canhu alaa ardaa wadkur xasuusayd waqti owxaytu aan waxyooday ila alxawaariyiina an aaminuu bii inay i rumeeyaan haa an aaminuu bii i rumeeya ayaan u ku ilhaamiyey macnaa allah dhaha inay aniga u rumeeyaan iyo wa birasuuli rasuulkaga ciisa looga jeeda ilaah had hadduu ku ilhaamiyo oo qalbigooda oo ku rido oo nuurka ilaahay qofka qalbigiisa ku rido ilaahay qulubta nuur ha ku ridayo iimaan yaa hor istaagay qaaluu isla markii waxay dhaheen aamanaa waan rumeyn iyadoo yahuudi gaggagagag leeyihiinoo maantana ay masabeen xaqii lagu kari la-yahay kuwaan maadaama ilaahay subxaana wa tacaala uu qalbigooda ku tuuray hidaayada horay bay ka ajiibeenoo qaaluu aamanaa waan rumaynay wayshad ka markhaati kac bianna anugu muslimuuna kuwii hoggaansamo ilaahay u hoggaansamay adigana ansaar kuu ah inaan maanta ma arkaysa aan nahay taas maanta ma arkaysaa ka markhaati kac saasay ku yidhaaheen taasina hadda marka waxaa weeye waa nicmo aad iyo aada u weyn waayo macaa marka waxyiga xasbna sow leeyahay alhamahum اllaahu daalik ilaahay baa subxaana wa tacaala arrintaa ku ilhaamiyey sudina qadafa fii quluubihim daalik ilaahay qalbigooda ayuu maanta ma arkaysaa ku tuuray oo marka de waxyiga oo tooska ambiyada iska laakiin waa waxyu ilhaamtan ilaah unbaa ku hanuuniyey oo ka dhaadhiciyey oo u hirgeliyey inay nabigay u gargaaraan wadkur xusuusa id waqti ou xaytu aan waxyooday oo macnaa waxyu ilhaam waayo uun ku ilhaamiyey ilalxawaariyiina xawaarida kuwii ansaarta ah oo daacadda ah oo khullaska ahaa an aaminuu inay u rumeeyaan bii aniga macnaa allah dhahay aniga allah inay u rumeeyaan i waxidaan wa birasuuli rasuulkeena ay rumeeyaan oo ay ma ka marakacaan sidqa risaalatihi risaaladiisa inay run tahay isla markiiba ilaahay qalbigooda oo nuurha ku taabtay qaaluu waxay dhan aamanna waan rumaynay ilaahu adigana waa ku rumaynay rasuulkaana waa rumaynay washhad ilaahu ka marqaati kac biana anagu biannanaa anagu muslimiina muslimiin aan nahay id qaala alxawaariyuuna yaa ciise bna maryam xawaariyiintii waa soo raaceen nabiyullaahi ciise marka mowqif kale marka ay la mari doonaan waa kana mowqifkii wadkur xasuusaa la nabi maxamedow u sheeg ummadaada id waqti qaala alxawaariyuuna xawaariinta u yidhaahdeen ciise bna mar yaa ciisa macnaa ciisay ku leeyihiin oo maxay yidhaahdeen yaa ciise bna maryamow ciise ina maryamo ahow hal yastadiicu rabbuka rabbigaaga ma awooda macnaha kama wadan ma qaadira oo qudradiisu ma samayn karaa ee macnaa ma samaynayaa way ma naga yeelaya an yunazila calaynaa inuu korkeenna ku soo dejiyo maa'idatan saxan maaragtay ama xeero weyn oo maanta cunto ah min asamaa'i samada ka soo dejiyo maa'idada waxa waa xeerada weyn ama qabaalka oo cuntada ay ka buuxdo ama sufradda miiska weyn lasoo saaro khuwaanay dhahano waxawey waa miiska weyn oo cuntada lasoo saaro ama sufradda la goglo ama xeerada weyn oo baafka la ego cuntooyinka kala duwan lasoo saarsaaro ayaa la yidhaahda markaba hal xeeraahoo weyn ama saxan weyn ama baaf weyn maarata ama miis weyn oo cunto ah oo bisil oo diyaar ah ilaahay samada ma naga soo deji karaa macnaa ma naga yeela haddaad nooga bariso qaala ciisa markaasu wuxuu yidhi ittaqu llaha ilaahay ka baqa in kuntum haddaatiin mu'miniin haddaa mu'miniintii muxuu saa u leeyahay waxaa ku jirta nooc oo ikhtiraaxul aayah mucjizaad in la dalbado ayaa meesha ku jirta mucjizaadka dalbadeeshana ma fiicna oo waa maxay shay haddaad aayad dalbatid sidii nabiy qowmu hamuudba maaragtay qowm hamuud qowmu saalix ay mucjizadii hashii markay dalbadeen hal dhalays ay dalbadeen oo hashii hadhow ay dileen waa tii la halaagay wamaa manacanaa an nursila bilaayaat ilaa an kadaba biha alawaluun dadkii horaa beeniyey aayaadka waxaan soo dir la-ana gaar ahaan quraysh waxay dalban jireen ma garat wa aataynaa hamuuda naaqatan siina mubsirata ma garat markaasay dulmiyeen marka saasaa loogu diidan yahoo aayadaha haddii inta la weydiiso hadhow dad ay beeniyaan cadaabaa ka ratimaysa waxaa la rabaa haddayba mar kuu yaqiinsan tahay oo mucjizo iyo aayaad kugu filan aada haysatid in waxyigaan alle iyo uu nabigan la soo diray uu xaq yahay nabigana uu xaq yahay intaa inay kugu filnaato cilmi iyo camal aada sii ziyaarto laakiin aayaad inaadan sii ziyaarsan iyo maaragta waxyaalo kale intaad haysaaba kugu filane intaas yaqiiniyo rumeeyo camal wanaagsan iyo ikhlaas maanta ma arkaysa la imaw marka waxuu dhahay ilaahay ka baqa haddaan mu'miniintiihi oo iqtiraaxan aayaadka aada weydiisanaysaan joojiye annaga hadda soo marnay aayaadkii ala yidhi qad sa'alaha qowmu min qablikum uma asbaxaa bihaa kaafiriin yaa ayuha aladiina aamanu laa tas'aluu can ashyaa in tubda lakum tasu'kum waa tii la diiday oo dhibaatada maarata umadihii hore ay ka gaartay markaasay waxay u sheegeen inay maqsad saxa ay ka leeyihiin oysan maqsad qalada lahayno qaaluu markaa waxay yidhaahdeen nuriidu waxaan rabnaa an na'kula minhaa inaan xeeradaa wax ka cunno wax ka cunno oo watadma'ina quluubanaa quluubteennana ay xasisho oo wanaclama aan ogaano an qad sadaqtanaa inaad run noo sheegto risaalada run iyo xaqiiqo inay tahay oo wanakuuna aan ka mid noq calayha nakuuna aan ka mid noqono calayha maadidaas korkeeda min ashaahidiina kuwa ka markhaati kaca oo hadhow dadka ka dambeeya u sheegoo dhaho xeeradaa waa soo degtay mucjizaha saa iyo saabi aheed aan u sheegan maqsad saxiixee u sheegay markaasuu ciise mamay ilaahay baryo qaala wuxuu dhaha ciise bnu maryama allaahuma rabbanaa rabbigeennow anzil soo deji calaynaa korkeenna maa'idatan xeero weyn oo cuntaa min asamaa'i samada noogsaji cunto bisil ah taasoo takuunu ahaanaysa lanaa annaga ciidan maaragtay maalintaa ay soo degtay ciid aan ilaahay nicmadiisa aan ku shukrino oo nagu noqonoqoto ay noqon doonto liawalineenna dadkeenna hadda jooga iyo wa aakhirinaa kuweenna gadaal ka imaanay wa aayatan aayad noqonayso minka xaggaa ka ahaado tadullu calaa qudratin ku tusinaysa iyo wa sidqi nebiyika nabigaaga runtiisa ku tusinaysa warsuqnaa na arsuq wa anta khayru raasiqiina kuwii wax arsuq adaa uu khayr badano waxaa la yidhahdaa dhibaataa ku qasabtayoo way baahnaayeen marka inay iska cunaanay rabeeno way dhibaatooda xagga dhibaata haysata ilaa meel kastaba yahuudi baa ka ka awareereysay markaas ruumaankaa haystay yahuuddina ruumaanka nabiyullaahi ciise ay ku diri jireen oo marka la kor yeelaayaba waxaa weeye way soo jaasuuseen markaasay ruumaanka rabeen inay markaas ay dilaan oo waddanka gumaysan jiray waxaasaa raba inay dilaan ilaahay ka kor yeela marka subxaana wa tacaala qaala allahu ilaahay marka wuxuu yidhi innaa anigu munasiluhaa calayku waa idinku soo dejinaya faman yakfur qofkii kufriya bacdu markaas ka bacdu oo minkum adinka ka mida fa innii anigu ucadibuhu waan cadaabaya cadaaban cadaab laa ucadibuhu aana cadaabin axadan qof oo min alcaalamiina caalamiinta ka mida qof ka mida aana cadaabin ayaan cadaabaya sababto waxaa weeye aayadda markii inta la ikhtiraaxdo la beeniyo cadaabku waa xumaanaya walidaalika cabdullahi bni camar wuxuu dhahay ina ashadda annaasi cadaaba yowma alqiyaama alaaatun waa saddex almunaafiquuna munaafiqiinta waman kafara min asxaabi almaa'ida iyo dadkii maa'idada loo soo dejiyo kuwii kufriyey iyo wa aalu fircawn aalu fircawn dadkaasaa ugu cadaab badan mar kolley aharkaas ibn camar cabdullahi ibn camar caas waa ka ansaxay haddee waxayna u badan tahay marka inuu siiqatu rafci inuu maanta ma arkaysa inuu leeyahay ayay maanta ma arkaysa u badan tahay nacam sababtoo ah macaanidan oo kale badanaa saxaabigu jeebkiis kama dhihi karo marka salafku waa isku khilaafaan waxay yidhaahdaan maa'idadan ma soo degtay mise ma aysa soo degin culimmada badankooda mufasiriinta sida ibnu kathiir iyo ibnu jarirna ay rajaxaan ibnu cabbaas iyo keyrkiisana qowlkooda ah oo culimo badan ah waxay leeyihin waa ay soo degtay marka ilaahay wuu soo dejiyo oo ballan qaado qaala lahu inii munasiluha qaarna waxay leeyihin mufasiriinta qaar yaryar ma ayna soo deginoo markii la yidhi ittaqu llaha in kuntum mu'miniin oo tahdiidku u yidhi markaasa iska dhaafeen ayagoo markaas kaashana waxay leeyihin qisadan maa'idadan injiilka kuma taalo nasaaraduna maba yaqaaniino maaragtay kitaabkooda kuma taalo laakiin sida oo raajixa waxbay way soo degtay nasaarada aqoon la-aanteedana hadda annaga nama khusayso waxaa dhici karta inay maanta ma arkaysaa cilmigii ay layaceen oo wanasuu xada mimaa dukiro culumta ilaahay uu halmaansiiyey marka diinta ay ku toosnaan waayeen ilaa cilmiga haddaan lagu camal falin waa la waa la hilmaamaa moogta ma garan qofka hadduu hadda qaadicu dariiq ou noqday tuug dilaay ou noqdo wax alla wixii nusuusii qatliga u hilmaamaya soo ma hadduu faaxish oo khamracaba noqdo wixii nusuusta khamrada uu iloobaya qalbigiisa ilaahay ka bixinaya hadduu tuug noqdo nusuustii oo amwaasha xaaraameynaysa uu iloobaya zaani faaxish hadduu noqdo wax alla wixii nusuusta zinada xarimaysa waa iloobaya qalbigiisaba kusoo dhici mayso marka waxay ka mid tahay nusuusta ay iloobeen inay ka mid tahay nacam wadkur xasuusa id waqti qaala alxawaariyuuna xawaariyiinta yihaahdeen yaa ciise bnu maryama ciise bnu maryam hal yastadiicu ma awoodaa rabbuka rabbigaaga macnaa ma naga yeelayaa waayo oo haddaan ka codsanno ma naga aqbalaya an yunazila inuu soo dejiyo calaynaa korkeenna maa'idatan xeero weyn oo mina oo cunto ahoo min asamaa'i samada ka mid qaala wuxuu dhahay itaqu llaha ilaahay ka baqa in kuntum hadaatiin mu'miniina kuwa ilaahay rumaysan qaaluu waxay yidhaahdeen oo macnaha wuxuu uga digayaa aayaadkan la iqtiraaxayo markaasi maqsad fiican iyo qasad fiican ay muujiyeeno waxay lehin anaga iqtiraaxa alaayaad iyo ina kama wadno iyo shak inaan ka qabnee qaaluu waxay dhaheen nuriidu waxaan rabnaa an na'kula minha inaan ka cunno cuntadaas watadma-ina quluubana quluubtoonu ay xasisho oo iimaanka iyo yaqiinta aan ka helayno ay ku xasisho iyo barakadaas alloon cunayno wanaclama aan ogaano an qad sadaqtana inaad noo run sheegso annagoo sii ogoon cilmulyaqiin aan ogaano wanakuuna aan ahaano calayha korkeeda imaashadeeda minashaadiina kuwii ka markhaati kacoo ummad damba u sheega qaala ciise bnu maryama wuxuu yihi ciise ina maryamaha allaahuma rabbanaa alihi rabbigeenna ahaayow anzil soo deji calaynaa korkeenna maa'idatan xeero oo min asamaa'i samida ka mida taasoo takuunu ahaanaysa ciidan ciid liawalinaa awalkeena iyo wa aakhirinaa aakhirkeena macnaa maalin ciidaho aan ilaahay ku shukrino oon xasuusano acyaada oo mashruuca ka mid ah sida annagaba ciidaha aan u leenahay oo keena ugu horeeya keena dambeeyaba oo xasuuso iyo wa aayatan minka calaamad maanta ma arkaysaa iyo mucjizo iyo barako adiga taada ah oo xaggaa ka timid maanta ma arkaysaa u noqoto warsuqnaa nana arsuq waan u baahannahay wa anta adiguna khayru raasiqiina kuwa wax arsuq kuwa uu khayr badan baa too dee dad la go-doomiyey waay oo dhinac gaaladii ay ka jaajuusayaan dhinac yahuudii dhibaato ay haysato waay qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi ibnii anigu munziluhaa munazziluhaa calayku waa idinku soo dejinayaa marka waxay ka koobnaadaa la yidhaahdaa kaluun iyo maaragtay muufey adiga cunto ilaahay soo dejiyey ahayd qaala allahu waxau dhahay alla inii munazilha waan soo dejinayaa calaykum korkiina ee faman yakfur qofkii kufriya bacdu markaas kabacdi oo minkum idinka idinka mida fa innii anigu ucadibhu waan cadaabaya cadaaban cadaab oo laa ucadibhu aan cadaabeynin axadan qof oo min alcaalamiina caalamiintii ka mid ah weli qisadii nabi ciise iyo waxyaalihian ku jirnaa cilmi badanaa ku jiro meesha waxaana lakugu sheegaa waxaa weeye in la baabi'iyo quluwigaa nasaaradu ay samaynayso iyo ciisa ilaah iyo waxaan ciisaana baray uo jinnijaanka ah ay wadaan inay been ay tahay ee ciise sida ka kayrihi min alambiyaa inuu dadkiisa ugu yeero reer banu israa'iil tawxiidka ugu yeero marka kuwaan qallafsan oo dido waa saaxiriinna waa beenaalooyin kuwaan kaloo waa ilaah ama waa ina ilaah yidhi ama haaluu halaadna waa beenaalooyin ciisena beri buu ka yahay aayaadkaasaana ku tusinaya wadkur xus id waqti qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi ou yidhi oo ciise lagu yidhi yaa ciise bnu maryam yaa ciise bna maryama ciise ina maryama ahaayow a anta ma adigaa qulta ku tiri linnaasi dadka itakhiduunii iga samaysta aniga iyo wa ummi hooyday ilaahayni laba ilaah min duuni illaahi ay ilaahay keyrkiisa ilaa markii tasliidka ay leeyihiin oo waxay leeyihiin ilaahnimada alle waa hulud saddex dalooloo meel ciisena ilaahnimadiisu waa hulud maaragtay hooyadiisna waa hulud saddexooda aqaanimay yidhahaan saddexdaas gees markii la isku daro ayaa ilaah weyn samaynaya saddex gees markii la isku dilo marka ilaah waa saddex geesay leeyihiin gees ciisa iyo gees maryama iyo gees maanta ma arkaysaa oo ilaahi ah marka halkaasa ilaahkuwa oo ka yimaadahay leeyihiin waa fikrad caqiido midda ugu xun waayo ibnu xasan wuxuu dhahay haddii uusan ilaahay noo sheegi lahayn in maaragtay nasaaro ay saa ictiqaado ee lagu yidhaahdo qof bini aadana saa ictiqaadsa waa kuqos lagu qosli lahaa buu dhahay waa yacni caqaa'idka ugu qaab daranay ka midta xataa iyagu ma sharxi karaan war waaye saddex shay say hal mid isugu yihi mawaaladtiin adig fulaan iyo fulaan iyo fulaan saddex bini aadam hal ma samayn karaan see ilaah saddex geesu noqon karaa maxaa u mixwara maxaa ka dhaxeeya see yihiin waa wax iyagu kaama dhaadhici karaan maanta le wabiska ictiqaadiga kuleeyihiin ka soco ogii inay baadiltiin ayaga waa un lagu alungeystaa bis qaala markaa ciisu bal fiiri jawaabta uu ku jawaabi doono subxaanaka ilaahu nasahnaantaada aada ka nasahan tahay in micigaaga ilaah kale la sameeyo la caabudo maa yakuunu lii aniga iima ahaan karto maba ii haboono mana odhan karo an aquula inaan idhaahdo maa laysa lii bixaq waxaana kal iyo daw iyo xaq u lahayn oo waa maxay qof inuu maaragtay yidhaahdo ilaahay keyrkiis anaa ilaah ah ama cid kalaa ilaaha wax aniga aan ku kici karaba maba ahanba xaqna iima aha asagoo markaa tawaaducayo wuxuu dhahay in kuntu qultu haddaan arrintaas iri oo aniga halliga caabudiyo oo hooyada ilaaha laga dhigto ama ina ilaahana waxaa shirkiyaadka haddaan wax ka iri faqad calimtahu ilaahu adiga waa ogtaha ma garan taclam waad ogtahay maa fii nafsi naftada waxa ku jiro walaa aclamu moogi maa fii nafsika naftaada wax ku qarson oodan ii sheegin adiga cilmiga aada la gooni noqotay ma ogi innaka adiga anta callaamu lquyuub waxyaalaha qeybka adaa og aniga wax qeyba ma ogi saa dartee adigaa cibaadada muto qof aan qeyb ogeyn muxuu cibaado ka mutaa aniga qof aan qeyb ogeynaan ahayn